bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo idin joogtaan kula soo dhowaada warka aruurnimo ee redio muqdisho qodobada wararka saakaan idiin haynana waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo magaalada xudur kula kulmay maamulada degmooyinka gobolka bakool iyo odayaasha dhaqanka isagoo ka xog wareystay xaaladda ka jirta dhammaan degmooyinka gobolkaasi ra-isul wasaare xasan cali khayre oo eedaha dowladda iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha bulshada u sheegay in looga baahan yahay in magaalada xudur ay gaarsiiyaan adeegyada bulshada wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo wareejiyey hogaanka shirka golaha wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ayaa sheegay in ay waxyaabo uu ku soo qabtay looguna laguna ammaanay soomaaliya iyo madaxweynaha maraykanka donald trump oo shaqada ka ceeriyey la taliyihiisii dhinaca amniga
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqa ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan waxay ahaayeen qodobadii warkayaga ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa magaalada xudur kula kulmay maamulada degmooyinka gobolka bakool iyo odayaasha dhaqanka isagoo ka xog wareystay xaaladda ka jirta dhammaan degmooyinka gobolkaasi nasre bashiir cali ayaa warkan inoo soo dirtay
ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ku sugan magaalada xudur ayaa kulamo kala duwan la qaatay maamulka degmooyinka xudur rabdhure tiyeglow iyo odayaasha dhaqanka kaasi oo looga hadlay xaaladaha ku xeeran gobolka bakool maamulka gobolka bakool maamulada degmooyinka odayaasha dhaqanka ayaa ra-iisul wasaare kheyre kala hadlay dardargelinta howlaha dib u xoreynta gobolka meelahay kaga sugan yihiin argagixisada al-shabaab tayeynta xarumaha waxbarashada caafimaadka shaqa abuurka dhalinyarada iyo sidii looga qeyb qaadan lahaa xoreynta guud ahaan gobolka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen wasiiro iyo xildhibaano deegaan doorashadu tahay gobolka ayaa ra-iisul wasaaraha ku heliyay kulanka oo qeyb ka ahaa qorshaha ra-iisul wasaaraha uu ku yimid gobolka ee ku aadanaa xog waraysiga bulshada si loogu daro mashaariicda horumarineed ee dowlada federaalk soomaaliya ka fulinayso deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed maamulka gobolka bakool kan degmada iyo odayaasha dhaqanka ayaa la wadaagay qaabka ugu wanaagsan ee degmooyinkaasi looga xoreyn karo argagixisada al-shabaab meelaha ay kaga dhuumaalaysanayaan iyo horumarinta adeegyada bulshada iyo deegaanka ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre ayaa ballan qaaday in wax badan uu ka qaban doono arrimaha waxbarashada caafimaadka shaqalaanta waxa uuna ra-iisul wasaare khayre sheegay in muhiimada koowaad la siin doono amniga iyo xoreynta goobaha argagixisada ay weli ku dhibaateynayaan shacabka soomaaliyeed wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdulaahi xaamud oo kulamada ra-iisul wasaaraha ku heliyey ayaa warbaahinta qaranka u sheegay waxyaabihii kasoo baxay kulamadii ra-iisul wasaare kheyre la qaatay maamulka gobolka bakool degmooyinka iyo odayaasha dhaqanka maanta waxaan nimid magaalada xudur ee ah magaalo madaxda gobolka bakool wafdi hogaaminayo ra-iisul wasaaraha uu la socdo madaxweynaha koonfur galbeed iyo wasiiro iyo xildhibaano qaran iyo wasiiro iyo xildhibaano maamul goboleed ra-iisul wasaarahana wuxuu u yimid inuu u kuurgalo xaaladaha ka jira degmooyinka gobolka bakool galabta maqribadiina wuxuu la kulmay gobolka maamulka gobolka iyo degmooyinka qaar ka mid ah oo ku sugnaa magaalada xudur wuxuu ka dhagaystay warbixinadoodii amni dhaqandhaqaale iyo horumarineed kadib markuu dhegaystay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxay si qadarin leh ugu muujiyeen degmooyinkaasi in ay dowladda qorshaheeda qaran oo ah xoreynta igu horeyso degmooyinka qaar ka mid ah oo ay cadow gacantiisa ku jira iyo horumarinta arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha bulshadaba ay gacan ka siin doonaan degmooyinkaasi ra-isulwasaaraha wuxuu kaloo aad ugu kuurgalay horumarka ay amni ay ka gaartay magaalada xudur kaas ahaan oo lixdii sano ay gacanta dowladda ay ku jirtay muujiyey inay si isku xilqaanah magaaladoodii ay cadowga ay uga kacsadeen aan ay ku dadaaleen in cadowga uusan ku soo biirin magaalooyinka marka kulan aad u wanaagsan oo ahaa odayaashii dhaqanka iyo maamulka gobolka degmooyinka kulligood waxay muujiyeen farxad weyn iyo reenreyn inay ra-iisul wasaarehoodii uu maanta ugu yimid magaala madaxda xudur waana ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey sida ay inoo sheegeen oo magaaladan soo booqda marka taasna waxay dhalisay in ay isku xirnaantii aan raadinaynay oo heer qaran iyo heer degmo iyo heer gobolba laga shaqeeyey marka kormeerkan wuxuu ka mid ahaa isku xiridda maamulada iyo dowladda dhexe uu ra-iisul wasaaraha qaranka xukuumaddu madaxda ka yahay nasre bashiir cali warbaahinta qaranka xudur
dhinaca kale ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa hay-adaha dowladda iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha bulshada u sheegay in looga baahan yahay in magaalada xudur ay gaarsiiyaan adeegyada bulshada oo baahi ay u qabaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre ayaa ku ammaanay sida ay uga hortageen maleeshiyaadka al-shabaab islamarkaana ay uga fara adeegeen amniga hase yeeshee ee dowladdu ay diyaar u tahay in ay baahiyahooda wax ka qabtaan ra-iisul wasaaraha oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi waxaa naloo soo bandhigay baahiyaha a qabtaan annagoo la kaashanayna dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo beesha caalamkaba waxaan laga bilaabo maalinta berri ah indhaha dadka soomaaliyeed iyo beesha caalamka ku soo jeedinaynaa in sida ugu dhaqsaha badan dadka reer xudur loo soo gaaro loona caawiyo hay-adaha dowladda ama amni ama horumar waxaan leeyahay halkan waxaa jooga dad soomaaliyeed oo isku tashaday dhulkooda xoraystay horumar sameeyey soo gaara hay-adaha caalamigana oo dalkeenna ka howlgalana waxaan leeyahay waa laydinkula xisaabtamayaa haddii aadan xudur waxa ay rabaan u qabanina waan idinkugu sheegaynaa cod dheer haddii ilaahaydaas
wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa wareejiyey hogaanka shirka golaha wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta isagoo sheegay in waxyaabo badan uu ka soo qabtay muddadii lixda biloodeed ee xilka hayay laguna ammaanay waxqabadkiisa cabdulaahi amiin qorshe ayaa warkan inoo faahfaahinaya
shirka golaha oo ka dhacay magaalada qaahira ee dalka masar ayuu wasiir ambasador axmed ciise cawad ku wareejiyey xilkaasi waxaana muddada uu ahay u qabsoomay howlo aad u fara badan oo lagu bogaadiyey hogaaminta wanaagsan ee soomaaliya ka samaysay shirar badan oo looga hadlayay xaaladaha wadamada carabta iyo bariga dhexe oo ay yeesheen golaha wasiirada carabta
waxaa jiray shirkii jaamacadda carabta iyo dalka ruushka oo mooska ka dhacay oo aan la shir gudoominay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka waxaa kaloo jiray shirar dhowra oo oo istihnaaya ama aan caadi ahayn oo iyaguna qaahiro ka dhacay oo aan shir gudoominay kuwa looga hadlay xaaladda falastiin iyo maaragtay maxaa layihahdaa iyo dalalka carabta qaarkood dhibaato ka jirtay intaasoo dhan waxaa lagu dhameeyey wada tashi isoo dhowaansho mana ay ahayn arrimo dhib yar arrimo badan oo caalamka islaamka ee dhibka haysata ayaa jira maantana waa looga hadlay shirkii sida dhibaatooyin ka jirta dadka haysta dadka iyo dalka falastiin dhibaatooyinka haysta iyo colaadaha ka taagan dalka libiya suuriya iyo yemen
ambasador axmed ciise cawad wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya waxauu warbaahinta qaranka u sheegay in soomaaliya in dhowaalahaba ay ka maqnayd hogaaminta golahan jaamacadda carabta oo ay taariikh fog ku leedahay
annaga sharaf weyn ayay noo ahayd haddaanu nahay dadka matalaya ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed inaanu jaamacadda carabta madax ka ahaano golahooda wasiirada muddo lix bilooda muddo dheer ayay arintaasi aynu ka maqnayn maxfalada adduunka marka intaasaaba guul noogu filan laakiin hadda waxyaaba la taaban karo jaamacadda carabta muddadan aynu madaxda soomaaliya ka ahayd golaha wasiirada la qabtayna way jiraan maantana waa laga markhaanti furay marka maanta munaasabadan
dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka shaqaysay soo neelaynta xiriirka soomaaliya ee dalalka caalamka oo in muddo ah maqnaa waxaana jira boosas waaweyn oo dib ula soo laabatay dowladda soomaaliya soomaaliya ayaa xilkan haysay lixdii bilood ee lasoo dhaafay islamarkaana garwadeen ka ahaa golaha wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta waxaana muddadaasi xilka guddoonka ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya danjire axmed ciise cawad
aada buu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa waryahayga cabdulahi amiin qorshe gudoomiyaha gobolka banaadir ah naaduuqa magaalada muqdisho ayaa kulan ku saabsan amniga la qaatay ciidanka ilaalada deegaanka xamar ee loo yaqaano ciidanka minishiibiyada dowladda hoose nuur siciid taliil ayaa warkan inoo faahfaahinaya kulan ka dhacay aqalka dowladda hoose xamar oo qayb ka ahaa isla xisaabtanka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayuu gudoomiyaha gobolka banaadir ah naduuqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish waxa uu la qaatay taliska iyo hogaanka ciidanka ilaalinta deegaanka ee dowladda hoose xamar kaas uu duqa magaalada muqdisho kula dardaarmayey saraakiisha ciidanka ilaalinta deegaanka xamar in ay labalaabaan la dagaalanka musuqmaasuqa iyo sidoo kale kobcinta dhaqaalaha si loo horumariyo mashaariicda kala duwan ee laga fulinaya magaalada caasimadda ee muqdisho kulankani waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir iyo xogeyaha guud ee gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho mudane cumar finish ayaa mid mid u dhegaystay saraakiishii ka qaybgalaysay kulankani isagoo sheegay in maamulkiisa uusan aqbali doonin musuqmaasuq iyo sidoo kale in lagu tagrifalo awoodda dowladda hoose xamar waxa uu sidoo kale duqa magaalada muqdisho kula dardaarmay saraakiisha ciidanka ilaalinta deegaanka xamar in ay si wanaagsan oo qalaaqdu ay ku jirto ay ula macaamilaan bulshada ku dhaqan degmooyinka gobolka banaadir waxa uu dhan kale ku ammaanay gudoomiyaha gobolka banaadir taliska ciidanka ilaalinta deegaanka ee dowladda hoose xamar sida ay u dhabar adeegeen tan iyo burburkii shaqooyinkii wanaagsanaa oo ay ka qabteen magaalada muqdisho taas oo lagu horumarinayay bilicda iyo sidoo kale horumarada kala duwan ee laga fuliyey magaalada muqdisho muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish waxa uu kulamo kala duwan la qaadanayey madaxda iyo sidoo kale waaxaha kala duwan ee dowladda hoose iyo gobolka banaadir kaas oo qayb ka ahaa barnaamijka isla xisaabtanka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo uu gudoomiyaha gobolka banaadir qayb ka ah siyaasadihiisa nuur siciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
ka socotay guddiga doorashada qaranka oo howlo shaqa u jooga dalka norway ayaa kulan la qaatay jaalidda soomaaliyeed ee magaalada oslo ee dalkaasi norway xasan siciid rasta ayaa warkan inoo soo diray
mas-uuliyiinta ka socday guddiga doorashada heer qaran ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa booqashadoodan ay ku joogeen dalka norway waxay ahayd kormeer iyo wax kabarasho ku aadan sida ay u dhacayso doorashooyinka golayaasha deegaanka ee ka socday dalka norway oo lasoo gabagabeeyey isniinteenu soo dhaafnay waxaana kulan jaaliyaddu ay la qaadatay mas-uuliyiintan ka socday guddiga doorasho heer qaran ee dowladda federaalk ee soomaaliya soo diyaariyey ururka wadahadalkiiyo nabadoo loo yaqaano mustaqbal oo mas-uuliyiin ka socday ay daah fureen kulankan wadatashiga ee mas-uuliyiinta dowladda ka socday ahmiyadda ay noo leedahay doorasho inay ka dhacdo dalkeeni soomaaliya oo la yidhaahdo konton sano wax ku dhow hadda doorasho tooso dadweynaha maysan dhicin axsaabtii siyaasadeed ilaa ay hadda xisbiye kumeel gaar ah baa jira la yidhaahdaa xisbiye ma yihiin maxaa shuruuda horyaalo waxaasoo idil waxaan umalaynaa martida ayaa si fiican uga jawaabi doonta annagana dooda aan kala qaybgeli doonaa marka xarunta mustaqbal mar kale anoo magaceeda ku hadlaya magaca maamulka inta xarunta ka shaqaysa iyo asxaabta dhammaan soomaalida reer oslo waxaan leeyahay martida noo timid soo dhowaada
genaraal secretariga guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliyeed iyo head of operationka madaxa howlgallada ee guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliyeed waxaa sharaf weyn noo ah in norway maanta ay marti u yihiin warbixin ay ka dhagayso doonto mustaqbalkii soomaaliya cabdirasaaq bashiir maxamed xogayaha guud ee guddiga doorasho heer qaran ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ismaaciil yaasiin maxamed madaxa howlgalka guddigan ayaa howshii shaqe ee doorasho ee dalka norway u joogeen kadib kulankan jaaliyadda ay kula qaateen magaalada oslo uga waramay booqashada ay ku yimaadeen dalka norway heerka shaqo ee guddiga u diyaargarowga doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan soomaaliya ujeedada hadafkeyga wuxuu ahaa marka inaan qayb ka noqono kormeerka doorashada norway waxaa aan ku nimid wadamada ay ka mid yihiin ukraine bosnia myanmar soomaaliya ghana dhinacan waxaa ka yimid sweden wadamo badan ayaa joogay toddobaatan wadan in ahayn baan u malaynaya koley inta hadda annaga aan wada joognay intaasay ahaayeen annaga markaan soo baxayna waxaan ku soo baxnay laba arrimood iyagu tooda meeshada lakana waxaan ku soo baxnay inaan wax ka barano doorashada si u qabanaya marka waxaan u nimid inaan wax ka barano runtiina wax badan baan ka baranay oo aad iyo aad u wanaagsan waxa ugu muhiimsan waxyaalahaan ka baranay yacni iyagoo boqol iyo dhowr sano ku jira doorashada wax kastaa waa simbol wax kastaa waa fudud yihiin yacni mushkiladda ina haysata innaga waxaa asal u ah kalsooni darro ilaa afar iyo labaatan meelood degmo oo dalka ka tirsan ayaan ayaan tagnay oo dalka dadka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwanaan la fadhiisanay oo dowlad goboleed kasta aan ka tegaynay afar degmo qaarkood aan dhulka dhexmaraynay magaalooyinka aan tagnay waxaa ka mida walaweyn shay qariibeed la noqon kartaa waxaa ka mida xudur waxaan tagnay buulo burde waxaan tagnay qardho meelahaasoo dhan aan dadka uu tagnay oon la fadhiisanay oo markii dambena laga soo saaray riboort dib loogu celiyay madaxda dowladda federaalka ah bishii juun sanadkii markay beendhabo fadhiisteen halkaas waxaa ka soo baxay marka waxyaaba badan oo hadda xogayaha guud uu ka hadlay oo asal u ah doorashada sidii laga yeelaayo
xasan raasta raadiyaha iyo tv-ga qaranka soomaaliyeed oslo norway
halka warkaa idinkala socotaana dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa shaqada ka ceyriyey la taliyihiisii arrimaha ammaanka john bolton waxa aan xalay u sheegay john bolton in adeegiisa aan xilligan looga baahnayn aqalka cad ayuu soo qoray madaxweyne trump waxa aan si adag iskugu khilaafnay waxyaabaha uu soo jeediyey ayuu intaa kusii daray mr trump madaxweynaha mareykanka ayaa shaaciyey in toddobaadka soo socda uu magacaabi doono la taliyihiisa cusub ee dhanka ammaanka xilka qaadista bolton ayaa kusoo beegmaysa xili la hadal hayay kala qaybsanaan soo kala dhex gashay golaha wasiirada ee trump waxaa la sheegay in kala qaybsanaanta ay kala dhalatay kadib markii uu madaxweyne trump uu meesha ka saaray qorshihiisii nabadda ee daalibaan iyo mareykanka mr bolton twinter waxa uu isna twinterkiisa kusoo qoray waxaan is-casilaadeyda u gudbiyey xalay madaxweyne trump waxa uuna igu yidhi waxaan ka wada hadli doonaa berito guud ahaana warkii caalamka oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya akhyaarta wada naga dhegeysanaysaa inta ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo intaynu kulmi doono warkan warkayga xiga waxaan kaga tegayaa nabadgelyo noole kulantiiyo ammaana allah se yeeshee waxaa naga xasuusa ciddii uu sheego warkan ama aan ka bogaynin mar kale dib uga daalaan karta bogga internetkeennu kulle annaga ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net